جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ah aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga al'andalus qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shan iyo labaatan sano kadib ifafaalaha dagaalka etoobiya iyo eritariya oo dib u soo laabtay adis ababa oo garaacaysa durbaanka dagaalka iyo mandaqadda oo mar kale qarka u saaran dagaal aan doorasho lahayn haddaba abiy axmed ma ku guulaysan doonaa inuu soo ceshto dekadda casab muhiimad intee leeg ayay dekeddaasi u leedahay maxaase la filan karaa bilaha iyo sannadada soo socda waxaan caawa barnaamijka ku faaqidi doonaa xiisadaha issoo taraya ee ka taagan bariga afrika qodobada kale ee barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkan dhegta dhiigga u daray saraakiil iyo malishaad murtadiin ah kadib howlgallo culus oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya malishaadka imaaraadku taageero ee r s f oo kumanaan shacab ah ku xasuuqay magaalada alfaashir ee dalka suudaan iyo boqolaal kun oo weli magaalada ku go'doonsan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan faahfaahin arrimahaasi ku aadan bulshada wilaayaadka islaamiga oo si adag uga hadlay xasuuqa foosha xun ee malishaadka murtasaqada imaaraadka carabta ay ka geysteen magaalada alfaashir waxaad maqli doontaan xubinta aragtida bulshada shil diyaaradeed oo ay ku dhinteen dalxiisayaal siriibiyiin reer galbeed ah oo toddobaadkan ka dhacay waddanka kenya maxaan ka ognaa dalalka ay ka soo kala jeedaan siriibiyiinta halaagsantay barnaamijka aad kaga bogaan doontaan hadduu allah ogolaado munaasabad lagu soo gebagabeynayay kormeer muddo bil ah wafdi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka waday wilaayada islaamiga galguduud ee ka dhacday magaalada ceelboor ee xarunta wilaayada waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka
والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله waa hagaag qodobka ugu horreeya aan barnaamijkeena ku daafuri doono waxaa uu noqonayaa shan iyo labaatan san kadib waxaa dib u soo laabtay ifafaalaha dagaalkii etoobiya iyo eritariya adis ababa ayaa garaacaysa durbaanka dagaalka xilli mandaqadda ay mar kale qarka u saaran tahay dagaal aan doorasho lahayn haddaba abiy axmed ma ku guulaysan doona inuu soo ceshto dekedda casab muhiimad intee la-eg ayse dekeddaasi u leedahay maxaase la filan karaa bilaha iyo sannadada soo socda soo dhowaada dhegaystayaal waxaan marka hore idiin soo gudbinaynaa warbixin ku aadan xiisadaha issoo taraya ee dalalkan ka dhex taagan waxaa soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman gobolka geeska afrika wuxuu muddo dheer ahaa gobol dagaal ujoog ah isqabqabsi siyaasadeed iyo dano isdiidan etoobiya oo ahayd awoodda ugu weyn ee gobolka ayaa wajahday cadaadis siyaasadeed iyo amni kadib markii ay ku fashilantay inay si buuxda u maamusho dalalka iyo qowmiyadaha deriska ah iskudayeedii ahaa inay qabsato islamarkaana ay maamusho eritereya wuxuu sababay dagaallo iyo burbur soo jireen ah oo beddelay gobolka eritereya waxay ahayd dhul ay talyaanigu gumaysan jireen tan iyo dhammaadkii qarnigii sagaaliyo tobanaad kadib guuldarradii talyaaniga ee dagaalkii labaad ee adduunka ingiriisku ayaa maamulku meel gaar ah ka dhigay sannadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo kontonkii qaramada midoobey ayaa go'aamisay in eritereya lagu daro etoobiya iyadoo la sameeyey nidaam federaal ah taas oo ahayd iskuday lagu doonayo in lagu mideeyo laba qaran oo kala dhaqan kala diin iyo kala siyaasad ah laakiin xukuumadda adis ababa ayaa si tartiib tartiib ah u burburisay nidaamkaasi iyadoo meesha ka saartay madax bannaanidii eritereya tallaabadan ayaa dhalisay cara xoog leh iyo kacdoon ay horkacayeen dhallinyaro eritereyaan ah oo diiday in dalkooda laga dhigo gobol hoos yimaada adis ababa sannadkii kun iyo sagaal boqol kow iyo lixdankii waxaa bilaabmay dagaalkii madax bannaanida oo ay hormuud u ahaayeen ururada eriterea liberation front a l f iyo eriterean peoples liberation front a b l f dagaalkaasi wuxuu socday soddon sano waxayna etoobiya ku bixisay dadaal fara badan si ay u xakamayso balse ugu dambayntii way ku guuldaraysatay halgankii eritereya wuxuu ahaa mid adag oo dhiig badan uu ku daatay magaalada nagfa ayaa noqotay xarunta halganka halkaas oo a b l f ay ka samaysay difaac adag oo ay ku adkeysatay duqeymo iyo weeraro badan dagaaladii waaweynaa ee dhacay sidii kii alfabet ee sannadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo siddeedii ayaa muujiyey awoodda sii kordhaysa ee mucaaradka ugu dambeyntii markii xukunkii militariga ee etoobiya ee mengiste xeele maryam uu burburay sannadkii kun iyo sagaal boqol kow iyo sagaashankii asmara waxaa la wareegay e b l f etoobiya waxay lumisay awooddeedii waqooyi halka eritereya ee ku dhawaaqday madax bannaani rasmi ah bishii mey sannadkii kun iyo sagaal boqol saddex iyo sagaashankii kadib afti dadweyne oo codbuuxo ah si kastaba ha ahaatee kala go'aasi ma keenin deganaasho sannado kadib sannadkii kun iyo sagaal boqol siddeed iyo sagaashankii muran xuduudeed ku saabsan magaalada badme ayaa sababay dagaal cusub oo culus labada dal ayaa dagaal toos ah galay iyadoo kumanaan askari lagu dilay dad kalena lagu barakiciyey dagaalkaasi ayaa socday ilaa iyo labada kun markii lagu saxiixay heshiiskii nabadeed ee aljaris si kastaba xaalad aan dagaal ahayn nabadna aan ahayn ayaa u dhexaysay labada dhinac waxaa xusid mudan in dagaalkii kun iyo sagaal boqol siddeed iyo sagaashankii ilaa iyo labada kun uu ahaa kii ugu khasaaraha badnaaya ee afrika ku dhex maray laba dowladood oo madax bannaan tan iyo dagaalkii soomaali galbeed ee dhacay sannadkii kun iyo sagaal boqol toddoba iyo toddobaatankii sannadkii labada kun siddeed iyo tobankii ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa qaaday tallaabo lama filaan ah oo ku aqbalay xuduudihii eritereya taas oo horseeday dib ufridda xiriirka labada dal si kastaba ha ahaatee dagaalkii gudaha etoobiya ee tigre ee qarxay sannadkii labada kun iyo labaatankii ayaa mar kale muujiyey sida xiriirka etoobiya iyo eritereya uu weli u yahay mid kacsan oo aan deganayn ciidamada eritereya ayaa lagu eedeeyey inay ku lug yeesheen dagaalka tigreega taasoo dhalisay muran cusub oo caalami ah go-idda eritereya iyo dagaaladii dhex maray etoobiya waxay noqdeen cashar siyaasadeed oo ay baratay adis ababa saameyn joo siyaasi ahna ku keenay gobolka geeska afrika taasoo mandiqadda ka dhigay meel ay weli ka jiraan xiisado soo jireen ah shan iyo labaatan sano kadib waxaa muuqda ififaalo dagaal adis ababa ayaa markan doonaysa inay la soo noqoto qayb ka mid ah eritereya waxaa gudaha etoobiya laga dareemayaa durbaanka dagaalka jenaraalada ciidan ayaa askarta ku gobaaminaya inuu dhul ka maqan yahay halgan cusubna lama huraan uu yahay halka hoggaanka siyaasaddan uu dejinayo ajandayaal uu ku doonayo inuu dalka uu kaga saaro go'doonka aad buu umahadsan walaalkeen bashiir maxuudiin ee kaasi ahaa haddaba maxaa soo celceliyey guudiga abiy axmed ee ku aadan dekada eritereya maxayse tahay muhiimadda ay u leedahay dekadan aan soo dhoweeyo markan walaalkeen maxamed xasan alfaatix oo qodobkan inoo falanqeynaya bismillaah aad baad u mahadsantaha walaalka ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya abiy axmed sanadadan dambe wuxuu si aad ah diiradda u saarayay ka hadalka arrimaha badda mar wuxuu soo hadal qaadaa badda cas marka kalena wuxuu yidhaahdaa waa muhiim inaan helno marin badeed asbaabaha soo celceliyey in abiy axmed uu ka hadlo arrimaha badda waa laba arin tan koowaad etoobiya waxay sheegataa inay tahay dalka labaad ee ugu dadka badan ee qaaradda africa marka laga reebo nigeria waxaana u suganaya warbixinada ay soo saarto waxaa loogu yeero qaramada midoobay sidaas daraaddeed maadaama dadkeedu ay ka badan yihiin boqol labaatan milyan oo ruux ma haystaan bad ay wax ka dhoofsadaan waxna kala soo degaan dadkaasi malaayiinta ah siddeetan milyan oo ruux wax ka badan ayaa la sheegaa in noloshoodu ay ku tiirsan tahay badeecadaha kasoo dego dekadaha wadanka jabuuti ama waqooyi galbeed soomaaliya halka loo yaqaano somalilan sidaas daraadeed etoobiyaanka waxaa laga maarmaan u ah inay helaan marin biyood abiy axmedna khudbadihiisa siyaasadeed mar walba arintaas ayuu ku darsadaa tan labaad ee ah in abiy axmed mar walba uu diiraada saaro arrimaha badda waxaa weeye dagaalka ahliga ee u dhexeeya qowmiyadaha kala duwan ee wadanka etoobiya dagaalo laayaan ah ayaa waxay ka socdaan ismaamulada oromiya iyo tigray marka dagaaladaas abiy axmed wuxuu doonayaa in bulshada uu ka jeediyo dagaalkan ahliga ah iyo dhiigan qulqulaya ee uu u jeediyo dhanka dadka etoobiyaanka ah waxa ay ku haminayaan oo ah inay bad helaan waana arrin soo jireen ah taas waxay abiy ku qasbaysaa inuu khafiifiyo xaddiga dagaalada ka socda wadankaasi etoobiya ee ahliga ah dhaqaalihii dhulka ku hoobanaya dadkan oo u jeediyo waxaa qof walba oo etoobiyaan xabashi ah ee maankiisa ku taagan oo ah goormaad helaysaan marin biyood etoobiya lacago ka badan laba dhibic shan bilyan oo dollar ayay sanad walba ku bixisaa canshuuraha dekadaha wadanka jabuuti sidaas daraadeed waxay rabtaa meel jaban oo ka raqiisan ee midaasi jabuuti waxaa kaloo lais weydiinayaa sanadii labada kun afar labaatankii muxuu abi axmed diradda u saarayay biyaha soomaaliya oo uu odhanayay ciidamadeena ayaa nafta u hurayo kooxda ridada soomaaliya sidaas daraaddeed waa in abaal looga dhigaa inay badda soomaaliya marin biyad ay ka helaan hadda sababta uu eritrea xooga u saaraya waxay tahay in eritrea ay aada ugu dhowdahay dhulka etoobiya dekadda casab oo kale ayaa muhiim u ah etoobiya dhaqaalyahanadu waxay sheegeen in containerka bunka laga qaado magaalada jima ee wadanka etoobiya maamulka oromiya marka uu aadayo dekada magaalada casab ee wadanka eritrea ay ku qaadanayso wax ka yar koo iyo toban saacadood halka containerka bunka ee laga soo qaado magaalada jima markuu soo aadayo berbera ay ku qaadanayso wax ka badan afar iyo labaatan saacadood waana farqi weyn oo udhexeeya taklufada maaliga ee ku baxeysa badeecadda laga qaado gudaha wadanka etoobiya ee la geenaya soomaaliya amba jabuuti iyo eritrea eritrea iyo aada u jaban waxaana marka laysku dardaro qarashka taklufada gaariga shidaalkiisa iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah marka la qiimeeyo waxaa aada u jaban baa layidhi midda eritrea abi axmedna way ka go-an tahay in marinbiyad oo ka helo gudaha wadanka eritrea haddii soomaaliya dowladda xabashada etoobiya ay dekad qabsato oo ay samaysato waxaa meesha ka baxaya lacagihii canshuraha ahaa ay ku bixinaysay dekadaha wadanka jabuuti laakiin taklufada logisticada ee marinka dhulka meesheeda ayuu taagnaanayaa sidaas daraadeed falanqayaashu waxay leeyihiin abi axmed waxaa ka go-an in dekad uu ka helo wadankaasi eritrea oo ah midka ugu dhow wax soo saarka maxalliga ah ee wadankaasi etoobiya iyo xataa badeecadaha dibadda ay kasoo dhoofsato waana la arki doonaa doobiga ka imaanaya abi axmed inuu ka dhabeyn karo iyo in kale waxaase la rumaysan yahay in eritrea aysan marnaba ogolaan doonin xataa haddii lacago bilinis ah ay siiso dhanka xukuumadda addis ababa sababtoo ah in etoobiya mar kale ay kusoo laabato eritrea waxay ka dhigan tahay nolol iyo geeri oo kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii ay labadan dan kala go-een iyadoona dhammaanba dagaaladii dhacay ee dhexmara etoobiya iyo eritrea etoobiyaanka ciidankooda laga awoodroonaaday
واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي waa hagaag ciidamada mujaahidiinta waxay toddobaadkan dhegta dhiga u dareen saraakiil iyo malishaad murtadiin ah kadib howlgallo culus oo ka kala dhacay koonfurta ee bartamaha soomaaliya qodobkaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin malishaadka imaaraadku taageero ee r s f oo kumanaan shacaba ku xasuuqay magaalada alfaashir ee dalka suudaan iyo boqolaal kun oo weli ku go-doosan magaaladaasi waxaa xubinta dhacdooyinka toddobaadka inoogu eegayaa walaalkeen marwaan maxamed waad mahadsantahan walaalka ku soo dhowaada dhegeystayaal xubinta dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabaynaa howlgalladii waaweynaa ee toddobaadkan dhacay ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen ee boorka degmada waajid ee wilaayada bokool xilli ay halkaas ka degeysay diyaarad uu la socday wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda kooxda ridada soomaaliya murse cabduqaadir maxamed nuur sidoo kale toddobaadkan waxay ciidamada mujaahidiinta howlgal gaar ah ka fuliyeen gudaha magaalada buulamareer kaasoo lagu dilay askari murtada ah oo lagu magacaabi jiray muuse howlgallada toddobaadkan ciidamada mujaahidiinta fuliyeen waxaa ka mid ah howlgal gaar ah oo ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho kaasoo ay mujaahidiintu ku beegsadeen guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaad iyo saraakiil murtadiin ah howlgalkaasi ayaa lagu dilay afar murtadiin ah oo isugu jiray saraakiil iyo maleeshiyaad waxaana ku dhaawacmay afar kale oo ku jiray sargaal murtadiinta howlgalkan lagu dilay waxay kalayihiin daadir bashiir oo ahaa sargaal korneyl ah maxamed daadiri bashiir culu oo ahaa sargaal cali oo ka mid ahaa askartii murtadiinta ee goobta joogtay sidoo kale howlgalkan waxaa ku dhaawacmay sargaal murtad ah oo lagu magacaabo korneyl xuseen kadawaa sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta howlgal qaraxa ka fuliyeen agaarka deegaanka qaamqaam waxaana qaraxa lala beegsaday koranyo murtadiin ah laba gaari ayaa lagu gubay qaraxa halka shan murtadiin ahna lagu dilay sidoo kalena lagu dhaawacay shan kale halka gaari kale uu murtadiinta webiga kaga dhacay kaasoo uu webigu la tegay dhanka hiiraan waxay ciidamada mujaahidiinta toddobaadkan laba qarax ka fuliyeen barkantarool oo murtadiinta kaga sugnaayeen degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan waxaa weerarkaasi lagu diray laba sargaal oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay lix kale idaacadda islaamiga andalus waxay heshay magacyada saraakiisha howlgalka lagu dilay waxayna kala yihiin cali muumin sharaawe iyo maxamed nuur xanaan waxaan sidoo kale helnay magacyada maleeshiyaadka lagu dhaawacay howlgalkan kuwaas oo kale ah murtadi yuusuf xasan idriis dhaawaca soo gaaray waxaa lagu sheegay mid garaab ah zakariya cabdo oo uu soo gaaray dhaawac garaab ah waxaa sidoo kale askarta dhaawacantay ka mid ah maxamed cabdiraxmaan shaate cabdi mahad iyo cabdisalaan haddii aan halkaas ugu gudubno howlgallada mujaahidiinta dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah maleeshiyaadka murtasaqada imaaraadka ee r s f waxaa suuq daran ka geystay alfaashir maleeshiyaadka jandaweedka ee isugu yeera r s f ayaa kumnaan dad shacab ah waxay toddobaadkan ku xasuuqeen isbitaallo iyo xeryo barakacyaal ah goobjoogyaal ayaana soo sheegay in barkado dhiig ah ay ka qodmeen xaafadaha magaalada meydadka bini'aadamka ayaana la arkay iyadoo yahaadu cunayso sawirro uu qaaday dayaxgacmeedka ayaa soo muujiyey meydadaasan bannaanka isbitaalka sacuudi ee magaalada alfaashir iyo hirar dhiig ah oo qulqulaya waddooyinka magaalada nin dhakhtar ah oo si cajiib ah uga badbaaday xasuuqa ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in dadka daldalaadda lagu sameeyey ay ka badan yihiin saddex kun welina ay jiraan dad la la'yahay wargeyska washington bost ayaa helay muuqaallo iyo sawirro muujinaya gumaa daran oo ay geysanayaan maleeshiyaadka daacadda u ah imaaraadka carabta dayax gacmeedka ayaa soo muujiyey sawirro laga arki karo dhiig walqurayo gudaha alfaashir waxaan indhahiga saaray haadoo cunaysa meydadka dadka la xasuuqay iyo eeyaha oo feenanaya meydadka dhulka daadsan waxaa sidaas u sheegay warbaahinta qof soo badbaaday xasuuqan ayaa imaanaya maalmo kadib markii ay maleeshiyaadku imaaraadku taageero ay ciidamada xukuumadda suudaan kala wareegeen gacan ku-haynta alfaashir dhanka kale warbixinno soo baxay ayaa sheegaya in ku dhowaad laba boqol oo kun oo shacab ah ay ku goodansan yihiin magaalada alfaashir kuwaas oo ka cabsi qabeen xasuuq daran kala duldhacaan maleeshiyaadka oo imaaraadka ku adeegta ee dacmu sariic mudaaharaadee looga soo horjeeda xasuuqa lagula kacay shacabka alfaashir ayaa ka socda magaalooyinka waaweyn ee suudaan kuwaas oo ay si wadajir ah uga qayb qaadanayaan shacabka iyo ciidanka militariga dhanka kale muslimiinta khaza ayaa soo duubay muuqaalo ay murugada kula qaybsanayaan walaalahooda suudaan gaar ahaan reer alfaashir oo la kulmay mid ka mid ah xasuuqyadii ugu darnaa ee ay u geysteen r s f sidoo kale dhacdooyinka toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah shilay ku dhinteen dalxiisayaal saliibiyiin reer galbeed ah oo ka dhacay kenya shilkan waxaa galay diyaarad ay saarnaayeen labayo toban qof oo reer yurub ah taasoo ku burburtay deegaan lagu magacaaba tisimba matuga oo ka tirsan ismaamulka kawaale wakaaladda wararka ee rotaris oo soo xiginaysa shirkadda duulimaadyada ee mombasa air safari ayaa sheegtay in diyaaradda ay siddeed toban dalxiisayaal ah oo sideed ka mid ah ay ka soo jeedaan waddanka hungari iyo laba kale oo ka soo jeeda jarmalka duuliyaha diyaaradda ayay sidoo kale sheegtay inuu ka soo jeeday kenya waxaa nasiib darro ah inaanay jirin cid ka badbaaday shilka waxaa sidaas lagu yidhi qoraal ka soo baxay shirkadda duulimadyada ee lagu magacaabo mombasa air safari hay-adda duulista hawada ee kenya ayaa sheegtay in diyaaradda ay ku socotay socdaad dalxiis oo ay ku maraysay inta u dhexaysa diyaane oo ku taalla xeebta iyo kijwa tembo oo ku taal keenta dalxiiska ee masaai mara ee gudaha kenya dhacdooyinkii toddobaadkan waa naga intaa aan dib idinkugu celiya walaalka xaaris iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka
والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد
waa hagaag waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca qaybihii dhexe ayaan isla maraynaa bulshada wilayaadka islaamiga waxa ay si adag uga hadleen xasuuqa faashaxun ee maleeshiyaadka murtasaqada imaaraadka carabta ay ka geysteen magaalada alfaashir haddaba waxaad kusoo dhawaataan xubinta aragtida bulshada bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaan kusoo jeedinaynaa dhacdo ka dhacday waddanka suudaan qaybtiisa galbeed magaalada alfaashira nimanka la yidhaahdo dacmu sariic ama r s f oo uu taageeray yahuudda ay taageertay yahuudda maxaa yeelay imaaraadka carabtaa taageerataa imaaraadka carabta haddaad aragtana yahuudna aragta yahuud iyo imaaraadka carabta waxba ma kala aha muddo soddon sano ka badan ayaa la sheegay yahuudda iyo imaaraadka carabta inay isku dhafan yihiin si walbaba siyaasad ahaan ganacsi ahaan security ahaan ama nabad sugidda xaggeeda inay iskaga duuban yihiin jasiiradda la dhahaa soqotra oo ay yeman ka tirsan ayaa la sheegay inay saldhig ay ka samaysteen haddana waxaaba la sheegayba boosaaso inay saldhig kale ka samaysteen haysteen oo hubka lagu gumaadahay reer sudan inay boosaasa la marihay wadanka soomaaliya ee burbursan ee aan dowlad dhexe iyo wax kontaroolahay midna lahayn ee nin walbaba lugtiisa uu gashanhay ayay intay soo qaadaan oy soo dhigtaan halkaa ay halkaa ka safrin hayaan oy wadanka sudan geynhayaan hadda hubkii ugu badnaadaybay safriyeen oo ay geliyeen baa layidhi wadanka oo hataa waxay qaadahayaan baa lalahaa gantaala ay tuurto bahashan la dhahayo droonta iyo hub noocaas ebay yay ku wadaan baa layidhi marka nimankan imaaraadka laleeyahay niman hanti badan haysto dowlad yahuudda u shaqaysa iyo maraykanka ay ka dambeeyaan u shaqaysana way tahay ee kun sagaal boqol iyo sideetameeyadii wakti ee anoo arday eh ayaan xasuustaa iyada oo la dhahahayo waxaan dhawaaqiida ahe wadamada carabta haysta cigaala weynayaalka iyo nimankii madaxa adkaa ee khadaafi iyo sadaam xuseen iyo anwar saadaad iyo nimankii siyaasiyiinta ahaa waxa ugu wada xun oo ugu liitaa la dhihi jiray beriga iyada oo waxoogaa naha eba ay ku dambeysay carabaha waktiga asaga ee waxoogaago nah aha ku dambeysa nimanka dawaaqiida ah u shaqayn bulsho iyo wax la dhahaa damiir iyo waxbaa yar dambeeyey waktiga asaga ahabaa la dhihi jiray nimanka nimanka u xun weeye yahuudda sideeday u shaqeeyaan baa la dhihi jiray oo fartaa lagu fiiqi jiray oo dawaa'ilka kale ee dawaaqiida carbeed in ay ka tilmaaman yihiin baa la sheegi jiray la yaab male hadda maanta in sida ghaza loo xasuuqay alfashira dad ummadeeda inay ummadda joogtay ee reer sudan ee muslimiinta ahayd inay u xasuuqaan la yaab male maxaa yeelay waxaa isku dhafan yahuudda iyo iyo imaaraadka carabta imaaraadka carabta haddaad aragtid yahuudna aragtay waa isla ruux oo bay isku yihiin military ahaan bay iskugu dhafan yihiin siyaasad ahaan bay iskugu dhafan yihiin nabad sugid ahaan bay iskugu dhafan yihiin dhaqaale ahaanna waabay ayagaaba taageeraanba wixii ka dhacahay khaza gacan bay ka geysanayeen haddana la yaab mala midana ayagaa ka dambeeya oo wada adduunkay kasoo daabulahayaan maleesiyaad ayaga waxay tababareen wax reer sudan eh iyo waxay adduunka kale ka keeneen iyo wax ree ree jade iyo wax wadamada kale ay ka keeneen bay tababareen oo ay dhaqaalo fara badan siinhayaan waxaana weeyi un inay muslimka ku gumaadaan bes wax ujeedo ahoo kale oo ay leeyihiin ma laha intaa iyada horta adduunka muslimka iyo inta wanaagga jecel waa inay ogaadaan nimankan markaa waxaa la sheegay inay ay dad saddex kun oo ruux ka badan markay dowladda meesha ka baxday maamulkeedii saddex ruuxoo qof wax ka badan inay ay meeshii ku gumaadeen oo kii madaxda u ahaa ee generaalka ahaana uu yiri shaqo fiican bay ciidankayga qabteen oo dadkii meydka ahaa ay haadda ay fanfeenanayso iyo eeyaha ay fanfeenanhayaan meydkoodii barkada dhiig e iyo hilib googo-e ay duni ilaahay ay dhulka qaateen oo dhulkii la mari la-yahay ayaa la sheegay oo lasoo gudbiyey marka taa ayada ebaa meesha ka dhacday waana waxaa weeyo dhibaatada muslimka maanta haysto muslimiinta waxaa la doonayaa adduunka meelay joogaanba inay ay ka kacaan oo arrinta ayada laga gilgisho oo waxaa dhacahaya ee hadda dadkaa ku dhacay nin walbaba way kusoo socdaan annaga hataa ammaan kama nihin inay arrinta ayada nagu dhacda maxaa yeelay boosaaso haddii ay ninkaas sidaa meeshaa u gelahay boosaasa hadduu kuusoo fariistay maxaa kaa reebahayaa in uu yuhuudna u wato maxaa kaa reebahayaa dalkanna dowlad uusan lahayn maxaa kaa reebahayaa inuu sidaasoo kale uu ku galo dhawaaqiidani ay hor kacayso marka dadka soomaaliyeed gaar ahaan inay ay ka toosaan oo arrinta ayada laga gaashaanto oo laga dhiidhiyo oo laga hortago oo loo hub aruursado oo waayeel iyo dhalin iyo nin dhexe intaba loo qalab qaado sidii looga hortegi lahaa imaaraad iyo yahuud iyo waxa ay wataan iyo xasan guurguurta kulli inay laga wada hortago yaan annaga ku fikiraynaa soona jeedinaynaa وبالله التوفيق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا من القول والعمل لما تحب وترضى وحن ربينا كهذا ما أنت إسلام كورتا المسلم أخو المسلم ويهدي أو nin islaam a meesha lagu haysta islaamka kale meel kastoo uu jooga caalam alislaami haddee waa ka xanuunsanayaa nimanka la yidhaahda imaaraadka dowladda imaaraadka sheeganaya wax lagu tilmaami karo islaam ma ahan maxaa yeelay carab waxaa lagu yaqaanaay oo lagu yaqaanay geesinimo run adayg islaamnimo ah baa lagu yaqiinay waxaan horta waxaan u malaynayaa carabtii la soo gaaray ee la yaqiinay maba ahaan u malaynaya waa carab nasakhan weeye magacii bay wataane wax carab la dhihi karaba maaha markee ninka carabka ah gaalna wuu noqday islaamna wuu noqday kan gaalka ah ee gaal ahoo carabna ahoo nasabiyadda carabka haysta qolo kasta dowlad kastaba ha ahaadee dad runta ku dhinta oo geesi ah oo oo mataqaana iyo geesinimadiisa ku ad adag gaalba ha ahaade yuu ahaan jiray wax beenna inta u taagan carabna sheeganaya ee mataqaanaayay diinta islaamkana kaba baxay waxa adduunka maanta joogo horta waxaasay u badan yihiin aniga marka waxaan leeyahay nimanku iddaa kuguma daynayaan yaa muslimiin baan leenahay annaga meel kastoo islaamka uu joogo ha ogaadeen imaaraadka gaal weeye mooyaane islaam ma ah wixii yar oo dhex jooga ee- ee islaamka ana haddee ha ka tashadeen baan leenahay af iyo adin wax allaaliya waxay ku tashan karaan ha ku tashadeen imaaraadka waa gaaladii oo halkan taagan waay marka aniga waxaan leeyahay dadkaa la xasuuqay kolley waktigoodaa galay waktigoodaa meesha ku ekaaday ilaahay jannadii ha ka waraabiyaan leenahay wixii xasuuqayna haddee cayaar waa geli dambe islaamku meel kastoo uu joogo dhakanadiisa wuu haystaa wax kastaba ha dhaceen mar waad un eedi doontaan ilaahay maya hadduusan dhihin wax walba bilow iyo dhammaad bay leeyihiin gaalo ka badnayd baa intay islaan halaageen oy waxaad ogtahay sameeyeen bay iyo haddana ka sallaayeen shallay ayagu u dambayn doonaa dacmu sariiq waxaa weeye ilaahay waxaan ka rajaynaynaa oon ka baryaynaa wixii kuwii hore ee idinka idinka horreeyey islaamka ay u geysteen oo ku dhacay oo ay ka sallaayeen tii oo kale un inay idin sugayso intaa un ha ogaadeen gaal waaye waana la iska celin doonaa ilaahay maya hadduusan dhihinna ayagaa eedi doono waxa dhiiggooda u baneeyey garan mayna annaga caalamka islaamka meel walba gaal saasuu leeyahay dhiiggoodaan bannaysanaynaa hadday bannaysteenna waa waxay eedi doonaan weeye waa waxay eedi doonaan waxa maanta ay hayaanna maxaa noo geeyey unbaa ka dambayso iyo arkoy iyo arkoy iyo qariyo unbaa ka dambayn doonta marka aniga waxaan leeyahay islaamku ha ad- ha calool adkaysta meesha uu gaal ku calool adkaysanayo islaamku unbaa ka calool adaga ha calool adkaysto tawxiidka ha qabso aad baan oga xunnahay waxa ku dhacay walaalahana aad baan oga xunnahay ee, waana idinla qaybsanaynaa ilaahay idamkii dadnimo iyo awood iyo caqli wax alla waxaan idinku taageeri karnana garabkiinaan taagannahay ilaahay maya hadduusan dhihinna nasri baa ka dambayn doona culayska maanta idin haysto sabra oo dulqaata ilaahay ha idin sugaan leenahay ninkii dhintayna ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiyo ninkii dhaawacmayna allah ha caafiyo kii maanta taaganna ha ogaado khulafaa uraashidiinkii nabi moxamed asxaabtii ayaa waxaan wax ka daran soo martay ilaahayna nasrigaad ogeyd buu ka dambaysiiyey tii un baan u niyeysanaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa xaqannaga inuu ilaahay soo bixiyo bannaanka u soo bixiyo intaasaan ku soo gebagabaynayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa meel kastoo islaamka uu joogo inuu ilaahay isu soo dumo ilaahay cizadiisa had siiyo islaamka ilaahay ha waafajiyo jidka xaqa ah wabilaahi towfiiq
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
waa hagaag qaybihii dambe aan isla soo gaarnay munaasabad loogu soo gebagabeynayey kormeer muddo bil ah wafdi ka socday xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka waday wilaayada islaamiga galguduud ee ka dhacday magaalada ceelbure xarunta wilaayada haddaba waxaa munaasabadaas ka qayb gala walaalkan liibaan cabdiraxmaan oo tabintan goobta inooga soo sameeyey
bismi illaahi raxmaan raxiim kulanti wacan dhegaystayaal waxaan ku sugannahay hoolka shirarka ee arqam bir arqam ee ku yaala gudaha magaalada ceelbur hoolka waxaa ka socda kulan u dhexeeya mas-uuliyiin ka socota maktabka tarbiyada ee tacliimta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaalada ceelbur kulanka ayaa waxa uu daaran yahay in warbixin lagu siiyo howlihii maktabka tarbiyada ee tacliimta uu ka waday wilaayada islaamiga galguduud kuwaas oo qaybo kala duwan ahaa oo bulsho kala duwan ay ka faa'iidaystay kulanka waxaa qayb ka ah ganacsato culimo ogaasyo iyo waxgarad sidoo kale waxaa jooga qaybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiin ka tirsan maktabka tarbiyada iyo tacliimta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qayb ka ah sidoo kale kulanka waxaa qayb ka ah mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga galgaduud iyo maamulka islaamiga ee degmada ceelbuur insha allahu tacaala kulanka inta aan kugu jirno waraysiyo kala duwan ayaan la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee ka soo qayb qaata kulankan الحب فواح كالمسك مازكى فالنور مجمعه في تلكم المشكاة والحب فواح كالمسك مازكى نهديه إخوتنا أحبابنا في الله أحبابنا في الله
mid ka mid a maktabka tarbiyada tacliimta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ahaa dadkii soo qabaqaabiyey kulankan ayaa hadda la jooga wuxuuna noga bixin doonaa insha allahu tacaala wareegii ama kulamadii ay ka soo sameeyeen qaybo badan oo ka tirsan wilaayada islaamika guud asalaamu calaykum raxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaad noga warbixisaa kulamadii iyo- aad ka samaysteen iyo dowraadkii kala duwanaa qaybo kala duwan oo ka tirsan wilaayada islaamika guud Eh, جزاك الله خيرا أخي الحبيب Eh, waxaan kulley aan marnay eh, inta badan amaakinta wax lagu barta ee wilaayada islaamiga ee galgaduud Eh, hadafka aan u soconay wuxuu ahaa in la eh, tanshiiqiyo ama la dardargeliyo waxbarashada ka soconayso goobaha wax lagu barta ee wilaayada iyo in kor loo qaado kafaa'ada iyo waxqabadka macallimiinta iyo mudarada Eh, sidoo kale in mujtamaca lagu baraarujiyo eh, ahmiyada ay leedahay waxbarashada iyo dowrka ay ku leeyihiin usrada iyo mujtamacaba in la dacmiyo waxbarashada sidoo kale ardayda eh, in la jeclaysiiyo cilmiga eh, lagu tartansiiyo eh, makaanada madrasada ay leedahay in lasoo muujiyo ee, acmaashii marka aan qabannay ee goobaha aan ka qabannay ee aan soo marnay acmaal badan ay ahayd waxaa ka mid ahaa dowraad la siiyey macallimiinta iyo ardayda waalidka ee, iyo mudarada dowraadkaasoo qolo kasta meeshay u baahan yihiin iyo jaanibkay u baahan yihiin laga abaarayay Ee, insha allahu tacaala ilaahay fadligiis waxaan la kulannay ee, arday aad iyo aad u dadaashay macallimiin juhdiga ay bixiyeen aan aad iyo aad ugu faraxnay waalidiin u heelan in ubadkooda ay waxbaraan oo ay ubadkooda horumar gaarsiiyaan Ee, odayaasha iyo nuqabada iyo haldoorka ummadda iyagana sidoo kale kulamo iyo shirar ayaan yeelanay aad iyo aad ayaan ugu faraxnay wixii aan gobolka ku aragnay ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ka rajaynaynaa ee shaqooyinkaas soo qabsoomay ee aan soo qabannay inay raad muuqda ka tagaan horumar iyo ee, hor u socod waxbarashadana ay keenaan ayaan ka rajaynaynaa wajazaak allahu khayra meelaha aad booqashooyinka aad ku tagteen maxaa ka mid a Ee, meelaha aan booqannay ee, inta badan ee, muxaafadaadka ee, ee, ka kooban tahay wilaayada sida ee, degmada ceelbuur iyo deegaanada hoos yimaada hadduu yahay ceelshiil ama iyo deegaanka garbaweyn deegaanka jacar deegaanka darri ee, degmada galhareeri degmada ceelgaras iyo degmada wabxo ayuu hadda socodkeena gaaray ilaahi subxana wa taala noo suurageliyey qiimeynta dhanka waxbarashada aad ka samayseen gobolka balka waran sidee tahay akhil casiis ee, run ahaantii ee, qofka markuu uu tago goobta waxbarashada oo ardayda iyo macallimiinta iyo judiga baxay u arko ayuu qiimeyn rasmiya samayn karaa Ee, run ahaantii waan tagnay Ee, wax aad iyo aad loogu farxo oo juhdi ee, jabbaar ah oo macallimiinta labada gelinba inay dadaal badan bixinayaan qaarkood xataa habeenkii meelaha qaar waxaan arkaynay macallimiin ardayda intay soo ceshtaan muraajaco u samaynayaan ku arkaynay goobaha qaar run ahaantii wax lagu farxo arday mustawahooda uu aad u sarreeyo oo marka la fiiriyo da-dooda iyo mustawa cilmiga ay leeyihiin oo mustawa cilmiga uu aad u sarreeyo ayaan la kulmeynay waana wax ummadda muslimiinta ah dhammaantood ay ku farxdo Ee, ilaahayna waxaan u weydiinana subxana wa tacaala ardayda inuu cilmiga u furo kuna sugo uuna ka dhigo dadkii ummadda muslimiinta ah badbaadin lahaa ummadda ay ku dheefsanayd inuu ilahay ka dhigaan rajaynana subxana wa tacaala
mustawaha dhanka waxbarashada meesha uu joogaa noo sheegtay marka ka waran dalabaad kale oo dhanka macnaha waxbarashada hore loo sii wada iyo wax aad raqbaad oo iyo dalabaad oo aad ka helayseen dadka ma jirin Ee, run ahaantii dadka aan la kulannay ee bulshada qaybeeda kala duwan ahaa hadday yihiin ardayda macallimiinta waalidka wajahada acyaanta saraadinta maamulada dhammaan waxaa jiray ee wax ka dhex guuxayay oo ah horumar in loo helo waxbarashada hadda ka soconaysa ee gobolka iyo mu'asasaadka tacliimiga ah oo waxaa muuqanaysa ardaydii markii hadda ay qalinjiibiyaan oo ay kasoo takharujaan qurtuba inay u baahan yihiin tacliim maa bacda alqurtuba inay u baahan yihiin aa muuqanaysay Ee, codsigoodana way noo gudbiyeen oo waa ka qornay insha allahu tacaala ee, golihii iyo ee, meelihii aan ka nimid ayaan insha allahu tacaala codsigoodan gaarsiin doonaa waxaan rajaynaynaa in mu'asasaad tacliimi ah oo caali ah tacliim caali ah in insha allahu tacaala gobolka laga hirgelin doono wajazaak allahu khayra jazaak allah khayr waxaan kugu jirnaa kulankii u dhexeeyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qaybaha kala duwan bulshada muslimiinta ay ku dhaqan magaalada ceelbuur dadka kulanka ka soo qayb gala waxaa ka mid a ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha mursade ugaas waxaad ku soo dhawaataa idaacadda islaamiga al-andulus noga warbixi kulankii aad la qaateen mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa mahadsanta liiban ilaahay maaragtay idaacadda andalus ilaahay noo barakeeyo waana mahadsantihiin inaad kulanka wax iga weydiisaan waa kaga mahad celinaa Een, kulankan aan halkan xafladda ikhtiitaamka lagu qabtana wuxuu ahaa walaalihii waxqabadkoodii guud ay soo galeen gobolka runta marka hore ilaahay baan u mahad celinaa kadibna waxaan u mahad celinaa walaalihii noo soo booqday oo noo yimid oo waftigii ballaarnay oo ahaa maktabka ka socday atarbiya watacliim lixarakat shabaab mujaahidiin waxay qabteen wax badan soddon maalmood muddo gaarayso ayay waxay shaqo qabanayeen dowlaad iyo waxbarasho iyo wax badanay qabteen macaahidda meelhay ka furnaayeenay tageen waalidiintiyay qaabileen ardadiiyay qaabileen macallimiintiyay dowro u qabteen kuma siman macaahidda inay macaahidka ay mas-uulka ka yihiin kuma siman inay bulshada dhammaanteed ay galeen booqashada marka walaalaha ayna soo booqdeen aadaan ugu faraxsannahay annaguna warbixinaa siina ayaguna warbixinay siiyeen warbixintii ayna siiyeen waxay eeday gobolka markay yimaadeen waxqabadkoodii iyo wax ay ka qorteen iyo wax ay ka diyaarsadeen intaba annaguna waxaan siinay gobolku waxuu soo maray duruufaha uu soo maray oo martigeliyey iyo culeysyada faraha badan oo ka yimid meesha adiga hawshaas marka waxaa weeye waa u ducaynay ayaguna way noo duceeyeen warbixinna waan ka sugaynaa
nabadoon cabdiciid cabdulla ciire oo ka mid ah noqbada wilaaya islaami galgaduud ayaa ka mid ahaa martidii ka qayb qaadatay kulanka u dhexeeyey maktabka tarbiyada ee tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada calbuur nabadoon kusoo dhawa idaacadda islaamiga alandulus naga warbixii kulanka aad la qaadateen maktabka tarbiyada ee tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waxyaabaha aad kala hadasheen maktabka iyo warbixinada uu siiyey maxaa idinkaga baxa bismi illahi raxmaan raxiim saad sheegta waaye walaalka liibaan warkaas waa soo dhoweynaya insha allahu tacaala walaalaheenna ninka lada mujaahidiinta oo ka socda xarakat al-shabaab oo tarbiya wa tacliin ka socda oo kormeerkaas ku socday waana qaabileen hoolka shirarkan isugu nimiday annaga iyo nuquba iyo nabadoonnaba intaba la yawaalideen warka warbixinta ay arkeen oo sideen nooba bandhigeen haddii nooba bandhigeen aad iyo aad baan u soo dhoweynay war wanaagsan annagu waa xoogaa waxaan isleeyahay tarbiya wa tacliin waa aba lalaadaho waxbarashada oo qurduba xoogaa waa lalaadahan isleeyna waxay noo caddeeyeen oo noo keeneen oo noo soo bandhigeen inaan aad iyo aad waxbarashadeenna ay u sarreyso aqoonteena u sarreyso ardadeenna ay qaali iyo qaali yihiin oo waxbarashada heer sare ay tahay ayay noo soo bandhigeen annaguna waa soo dhoweynay waana aqbalnay walaalaheenana waa u ducaynay si wanaag iyo kal iyo laabahana ugu ducaynay ilaahayna ha barakeeyaan leenahay waxbarashada hadda anoo ka mid a waalidiinta odayaasha waxa dhanba isku ah waa soo dhoweynana waana soo dhoweyna walaalaheenna waxa ay noo keeneen khayr iyo wanaagayna naqatay aad iyo aad aana waxaan ugu hambalyaynaynaa safarka ay noo soo galeen inaan ninka leer ilaahay subxana wa taala jisidiisa ha siiyo ajirkoodana allaha badsho waa mahadsan kulanka waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan bulshada dhallinyaro aqoon-yahano iyo mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga galguduud waxaa kaloo kulanka qayb ka ahaa ganacsatada ku dhaqan magaalada caalbuur maana siciid oo ka mid ah aqoon-yahanada ku dhaqan magaalada caalbuur kana mid ah ganacsatada wilaayada islaamiga galguduud ka tirsan ayaa wuxuu ka mid ahaa qaybaha ka qayb qaatay kulankan macna inooga warbixi kulanka aad la yeelateen maktabka tarbiyada tacliinta بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد أنا أكو هذا مقعد ganacsatada degmada caalbuur waxaan kulan la qaadanay wufuud ka timid maktab tacliim watarbiya lixarakat al-shabaab almujaahidiin oo maalmahan booqasho ku maraysay degmooyinka iyo meelaha xarumaha mu'asasaadka tacliimiga ah daaka waxaa markaan ka dhacay daarul arqam bin arqam kulan maaragtay inoogu yeereen kaasoon warbixin ku kala qaadanaynay ay noogu sheegeen waxqabadkoodii iyo booqashadoodii iyo ciddii ay la kulmeen hadday tahay waalidiinta ardada maaragtay macallimiinta dhammaantood aad iyo aad maarata ugu faraxnay waa soo dhoweynay maaragtay iyagan insha alla maarata waxaan ka codsanay haddii la helaa tacliinta meesha joogta in kor loo sii qaado sida ardadii inay sii helaan maaragtay ilaa ay jaamacad sii helaan marka waa shayga keliyahay dadka maaragtay maxaa lahdaa midayn kara waxqabadkooda maaragtay ufuqooda kor u qaadi kara tusi kara insha allah diinkood qayimka maarata maxaa lahdaa inay ku camal falaan ku dhaqmaan barsaan aad iyo aad baan marka ugu farxnay oon maasha allah maarata maxaa lahdaa waxaan leenahay insha alla walaalaha noo yimid ee maktabka ka socday ilaahay dembigood ha dhaafo socodkeenugu yimaado insha alla ajir allah ka siiyo
macalinka ganacsata ahaan magaalada waxaan ku yaalla xarumo badan oo waxbarasho oo maktabka tarbiyada tacliimta ha hoos tagto ama maktabka dacwada ha hoos tagaan waxaa kaloon dareemayna dhismooyin ka socda magaalada oo ah dhanka waxbarasha maraakiista waxbarashada see uga qayb qaataan bulshada ku dhaqan magaalada
aad iyo aad bay uga qaateen dhammaan bulshada ku nool degmada ceelbuur oo ugu horeyso ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kale waalidiinta iyo dhammaanba qayb weyn ayay ka qaateen dhismaha muxuu ahaay xarumaha mu'asasaadka ee maaragtay tacliimiga ah hadday tahay mid dacwo iyo mid maarata maxaa lahdaa iskuul ama macadba hadday tahay aad bay maarata u qayb qaateen xoolahoodii maarkood ku bixiyeen muujiyeen maarata inay isku filan yihiin taana waxay maarata ka heleen geesinimo inay dad wax dhisa kara yihiin yay ku dhiiragelisay haddana insha alla waxay diyaar u yihiin kor u sii qaadaan ilaa iyo heerka maarata u sarra ina gaarsiiyeen
weli waxaan ku suganahay hoolka shirarka ee arqam bir arqam waxaan ku jirnaa gabagabadii kulanka mid ka mid ah dadkii ka soo qayb galay kulanka ayaa iminka horteeda taagan waxaan wax ka weydiin doonaa soo arko kulankii ay la qaateen maktabka tarbiyada tacliimta asalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaana warbixisaa kulankii aad la yeelateen maktabka tarbiyada tacliimta daatiin bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur iyo waxyaabaha aad kala hadasheen iyo warbixinadii aad ka siiyeen kulamadii kala duwanaa iyo socdaalkii ay kusoo sameeyeen qeybo ka mid ah wilaayada islaamiga galguduud Een, runtii lajnada een, waxay ahayd lajna ee, dhinacyo badan taabanayo ee, jawlada iyo een, socodka ay yimaadeen waxay ahayd jawla ee, tafaqudiya waxay sameeyeen tashjiic waxay sameeyeen tadwiir een, waxay sameeyeen iqtiraaxaadkii iyo wararkii een, loo gudbiyey oo ahaa een, bulshadii aragtidii ummadda een, gobolka een, ay naga guddoomeen Een, midda kaleeto waxyaabaadka ay qabteen aaday u ballaarnaayeen haddana een, waxay nooga warbixiyeen dhammaan shaqooyinkii ay qabteen oo ahaa ee, jawladii iyo socodkoodii ku saabsiisnaa Een, anankana alxamdulilaahi aadan ugu laab qabowsanay waxyaabaadkaas in ay xarakadu ka warhayso oy aada ugu heelan tahay oo dhexda ay u xiratay in bulshadan la horumariyo ay ka maaranto een, waxa waaye keyrkeeda ay ka maaranto ay hormariso jiilkaanu jiilka ku xiga uu hormariyo ee, bulshada inteeda kaleetana ay ku soo wada dayato een, marka mu'asasaadka tacliimiga oo ay booqdeen iyo een, ay sameeyeen waxyaabaadka la yidhaahdo tartamada hadday tahay iyo haddii ay tahay lafirkeeda dowlaadka oo la siinaayo bulshada inteeda kala duwan sidii een, dadka farsamada iyo shaqooyinka gaarka oo gacanta ku soo saaro ee, waa dadkii ummadaha kaleeto intay kor u qaadeen ay maanta teknolojiyad ay ku faanayaan ay ku heleen marka waxaa laga maarmaana dadka yaqaanana in la horumariyo ee, dadka aan aqoonna la baro ee qof waliba waxaanu leenahay aan soo saaranno marka ee, kulan wuxuu ahaa aada u qiimo badan aadna bulshada inteeda kala ee, qaybaheeda kala duwanu markay ka soo qayb galeen ay ka faa'iideen warbixintii la siiyey hadday tahay iyo warkii iiga ku jiro oo laga qaada intaba hadday tahay qiimeynta dhanka waxbarashada ay ka sameeyeen wilaayada islaamiga galguduud maxay ku sheegeen intay gaarsiis intay dhehen
Een, qiimaha waxbarashada ee gobolka galgaduud waxay ku sheegeen runtii wax aad loogu farxo haddii ay tahay ee, dhanka een, ardaydii hadday tahay hadday tahay dhanka macalimiintii waxyaabaadka tusaale yar haddaan ka soo qaato waxaa ka mid ahay tartama mufaaja'a ah dadka loo qabanaya say noo sheegeen Ee, waxaa dhacday marka inaysan dadku aysan gefinba haddii lacalle ay gefaanna ay dhacdo ee, su-aal barkeedoo kaleeto inuu qofka u gooyo een, wax lamida haddii macalimiinti ay tahayna ay noqdaan dadkii jiilka iiga ka horreeyey ee ka soo baxay goobaha waxbarashada ay iyagu macalimiin ka yihiin isla goobihii waxbarashada oo ay ka soo baxeen marka waxaa la dhihi karaa mustawo qofkii meesha wax ku barta inuu macallin ka sii noqdo waxaad dareemi kartaa dhammaan ee, muwaadkii uu ku qaato qofkaas inuu shibu xifdin ama uu xifdisan yahay ama shibu xifdin uu yahay marka bulshada inteeda kaleeto een, waxaan ku ee, dhihi lahayna inay ka faa'iidaystaan marka saas awgeed macalimiintiin waa loo tababaray laftirkeedii inta ka dhinneeda marka alxamdulilah alxamdulilah meel fiican u mara gobolka
ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعاه يا إخوتي سيروا في نوره وهداه في نوره وهداه
intaas ayaan kusoo gabgabanaynaa barnaamijkeena gaarka ahaa ee ka sameynay kulankii u dhexeeyey mas-uuliyiin ka socota maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta ee al-shabaab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada ceelbuur tan iyo intii kulan midkaan lamid aan ku kulmi doono waxaan iskaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa hagaag dhegaystayaal waxaan isla soo gaarnay guntii ee gabagabadii barnaamijka waxaad dhegaysateen qodobo kala duwan intaan mid la mid ah barnaamijka dib hooda u kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu من تجافينا وانبت فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا جدد